wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in roobabkii dhowaanahan da-ayay ay sababeen inay dumaan dhismayaal taasi oo ay ka dhalatay dhimasho badan wararkii ugu dambeeyey ee dadka ay dhismayaasha kusoo dumeen waxaa warbixintan nooga soo diray xasan kaafi qoyste ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyootay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbi ay ka gabaadsanayeen roob dabayla wata oo xalay ka da'ay duleedka magaalada muqdisho dadkan oo ahaa kuwo barakacayaala ayaa deganaa xaafadda tabeelaha ee deegaanka garas baaley gaar ahaan kaab lagu magacaabo alcadaala sida uu qadka taleefonka v o a ugu sheegay cumar caylan maxamed cumar balaag oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada muqdisho waxaa xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan tabeelaha sheekh ibraahim sentar alcadaala kaamam isku tegay oo ku yaala meeshaas masiibo aada u weyn kadib markii uu xalay roob yar uu ka dacay meeshaas oo dabaylo wato waxaa halkaas dhibaata ka soo gaartay qoys gaaraya ilaa lix qofood oo shan qof ay goobtii ku dhimatay hal qofna uu ku dhintay isbitaalka dhibka gaaray dadkaasi dhib yar maaha gebi ahaan waxaa burburay gurigii ay ku jireen waxaa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa afar waxaa kaloo ku dhintay meeshaas wiil daris la ahaa asna meeshaasuu ku dhintay waxaa kaloo oo asna dhaawac halisa ah aabbihii dhalay cidda saf ilaa waxaa dumay derbi ilaa gaaraya shan boqol oo tallaabo kaasoo burburiyay dhammaan guryihii meeshaas ku yaalay dadka oo ahaa dad aad u liita oo barakacyaala ayaa haddana waxaa aad uga sii daray dhibkan xalay gaaray ayagoo aad uga welwelsan dhibaatada iyo dhibaatada midda hadda dhacday iyo midda kusoo socotaba oo ay keeneen roobabka dadka deegaanka iyo xubno ka socda maamulka garas baalley ayaa gaaray goobta mashaqadu ka dhacday waxaanay gurmad ay sameeyeen ay isbitaalada ugu daabuleen qaar ka mida dadkii goobta ku dhaawacmay oo uu ugu daran yahay dhaawiciisu aabbihii ka soo haray qoyska geeriyooday dadka iyo degaankaba aad ayayna ugu gurmadeen dadkaas inkastoo murugada iyo dhibaatada iyo silaca meesha ka jira aadan qiyaasi karin maamulka garsbaalley oo usoo gurmaday dadkaas meesha ku masiiboobay waxaa kaloo usoo gurmaday dhammaan dadka muslimiinta ee ka dhowaa aagaas kuwaasoo isku dayayay inay badbaadiyaan qoyskaasna dadka waxaa inta badan aysan bala hadli karin argagaxa iyo murugada iyo dhibaatada haysa aniga hadda kula hadlaya waxaan joogaa isla goobtii ay wax ka dhaceen wallaahi nio murugada iyo dhibaatada iyo waxa meesha jira markaad aragta adiga naftaada waxaad sheegtay ma taqaanid waad isku dhex yaacaysaa oo waxba ma sheegi kartid jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sidan oo kale roobab aada u xooggan oo ka da-ay magaalada muqdisho waxa ay galaafteen nolosha shan caruura oo wada dhashay kuwaasoo deganaa xaafadda buulaxuubay ee degmada wadajir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho